nio dagaalka horta xalay magaalada meel ka baxsan oo kontarolooyinka naga ciidankeena degan yahay soo weerareen alxamdulilah kulley siday raba maysan noqonin dhabarkaana laga jibiyey dad badan oo iisheeg tuulooyinka ku nool oo meeshay u carareen waxay noo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhimasho badan ay meesha ay kala kulmeen kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa loo looga reebay iisheeg dhaawacyo iyo iishegmeydkooda oo meeshay ka jiiteen waa gartay marka tirada guud ahaan dhimashada ku dhimata dagaalka waa imisa wallahi annaga hadda kulley alxamdulilah wax dhaasaas nagama soo gaarin kulley laba qofaa ku dhimantay midna dhaawac waaye intii kale waa ciidanka difaac uu ku jirayba waa iyaga dhawarjibin galaala loogu yimid dharbaaxyo xun oo kulolay la kulmeen xalay say say ma dhihin marka tirada iyaga aad ka disheenna imisay noqonaysaa oo marka lagu daro labada idin dhaawacyo tiro badan waa lama soo koobi karo waa wax yaraa ka haray bas lii sheegayo tuulooyinka hadda meelahaas hadda tuulooyinka sida sagaalaad iyo gaalwuri iyo lukahaas sabiid iyo meel walba hadda meedkooda iyo dhaawacooda ayaala waa gartay taliya dagaalkan afgooye iyo shabaabkan soo weeraraya wuu soo noqnoqday madaxdii gobolkaa tihiin markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha uga dhigay shabaab inay markas soo gasho wallahi nin shabaab horta ma soo gashaba shabaab sideedaba dadkan idaacadaha way iska buunbuuniyaan wax iisheeg shabaab gudaha magaalada maba soo galaanba daafaha waaye marka markay isku soo dayaanna sida hadda xalay loo fashiliyaa loo fashilaa mar walba marka maxaa u suuragelinaya inay soo weeraraa markaa wax u suurtagelinaya lama arko shabaab waxa weeye dad oo soomaaliya waaye oo iisheeg ummadda ku dhex milmay marka meelahaas oo iisheeg ciidamada joogo maahane meelaha shacabka deganyay kasoo wareegayaan koonaha beledka wax kasoo turtuuraan isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada deganna markay ka war helaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuraana lagu celiyaa oo maba soo dhaafaanba awood hadda buuran oo la buunbuuniyana mana hayaan ma mana iisheeg ku socdaanba laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada afgooye ku nool oo wax qalqal a la yihahdo wax qalqal a la yihahdo ma jiraan magaalada ganacsigeedii shacabkeedii isusocodkeedii gawaaridii wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan wax qalqal marna loo qabanaya ummadda shacabka qalqal lagu gelinaya ma jiraan anaa ku cadayna anagaana kusugan meesha laakiin dadku waxay leeyihiin rasaastaa dhacaysa iyo xabadaha laiswadaarsanayo oo maya maya maya ma jiraan ma jiraan ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira lama arko waa isla markii ab la afjarayba maxaa rasaas dhacaya magaalada ganacsigii isusocodkii sidii loogu talagalay u socdaan waxba ma jiraan warkaas waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa amisomna ay ku jiraan haddana dagaaladana soo noqonaya dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la og yahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada afgooye ay weli al-shabaab joogaan lagu suga difaacyo ku yaalla afgooye oo sidaa ay ugu suuro gashin ay soo weeraraan mar kasta waxba kama jiraan ciidanka loogu talagalay way ku sugan yihiin hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan wax dhibaataa kama jiraan wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinayo oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah oo meelaha kuwadwado iyo idaacadaha qaarkood oon waxba hubsanin oo dadka shabaabka hataa iska wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iisheeg shacabka afgooya iskaga dhigaayo marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoogaan idaacadaha iyo sa iyo saxaafadaha dhammaan waxaan u sheegayaa inay ciday wareysanayaan iyo cidda kale inay kala ogaadaan aysan ku dedegin shaksiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay wixii kale iyagoon kala ogeyn dagaalkii xalay kadib hadda waa sidee xaaladda magaalada afgooye xilligan aan hadlayno aada iyo aaday u degan tahay wax dhib ma jiraan aada iyo aad bay u degan tahay sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaataa kama jiraan alxamdulilah